جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم waa sabti taariikhda waa soddonka rabiicu thaani sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayada jubbada hoose kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta labaad weerar dhabagal ah oo lagu beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud in ka badan konton askari oo etoobiyaan ah ayaa lagu dilay dagaallo culus oo ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota wilaayada islaamiga ee gado munaasabad lagu furayey farac cusub oo uu yeelanaya macadka qurdubah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud mashquul xooggan ayaa laga dareemayaa isbitalka degmada jamaame oo dhowaan ay furtay wilaayada kaasoo adeegyo kala duwan oo caafimaad u qabta bulshada degmadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada bakool warkaas iyo war kale oo ku aadan faahfaahinno dheeraad ah oo laga helayay khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorshaysan oo mujaahidiinta ay ka fuliyeen wilaayada jubbada hoose waxaa inoo haya yaasir maxamed ciidamada mujaahidiinta ee ka jihada wilaayada bakool ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen mid ka mid ah xeryaha cadowga allah uu kaga sugan yahay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ee duulaanka ay ku joogaan kufaarta iyo murtadiinta dagaalkani oo laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxa uu xalay ka dhacay degmada xudur waxayna mujaahidiintu si toos ah u abbaareen oo ay weerareen saldhigga murtadiinta ee xudur waxaana dhawaqa rasaasta dagaalkaasi si aad ah looga maqlayay xaafadaha degmada xudur iyo deegaanada hoostaga degmadaasi dhanka wilaayada jubbada hoose waxaa tafaasiil dheeraad ah laga helayaa weerar qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu saacadihii lasoo dhaafay ku qaadeen xere ku taalla duleedka deegaanka kamboni ee dhacda xadbeenaadka jubbada hoose la wadaagto dhulka saliibiyiinta kenya gumaysato xerada la weeraray oo lagu magacaabo meri ayaa waxaa deganaa maleeshiyaad murtadin ah dagaalka markii muddo kooban socday kadib mujaahidiinta ayaa si buuxda ula wareegay gacankuheynta xeradaasi inta la xaqiijiyey dhimashada murtadiinta ee dagaalkaasi waa lix askari oo murtadin ah dhaawacan waa labiyo toban kale waxayna murtadiinta nolol iyo geeriba ku laayihiin laba askari oo murtadiin ah sidoo kale waxay mujaahidiintu dagaalkaasi kusoo qanimaysteen hub isugu jira shan qori oo ak afartan iyo toddoba iyo qori bkm ah geesiyada tawxiidka ayaa muddooyinkii dambe sii kordhiyey weerarada ka dhanka kufaarta iyo murtadiinta ee duulaanka shareecala dirirka kusoo qaaday qaybo ka mid ah wilaayaadkii islaamiga
aad buu u mahadsan yahay yaasir kataayib al ikhbaariya ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta labaad weerar dhabagal ah oo lagu beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo ka dhacay duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud sida warbixintan oo ku faahfaahinaya cabdulqaadir rabbaani
kataa'ib al ikhbaariya ayaa muuqaal labaad ka soo saartay weerarkii dhowaan ka dhacay deegaanka geerile ee duleedka degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud muuqaalka ayaa ku bilaabanaya kaamirada kataa'ib oo meel fog ka duubaysa maleeshiyaadka dabadhilfyada murtadiinta ee isku soo maqiiqaya dhulka hawdka ah balse wax yar kadib waxaa fagaaraha lagu arkayaa maleeshiyaadkii shayddaanka u qurxiyey camalkooda oo bartay soo galeen bilqan iyo geesiyada towxiidka oo dhulka hawdka ah ku baxsanaya inta weerarkaas ka badbaaday maalinkaas
للوراء زيادة فرح البذور فأنت أن تحصادهم يا بذرة التاريخ طلعك حالا النصر من عند الإله مؤكد ما خاب من رام جينانا ناوانا جاءتك بالإسراء
gabagabada muuqaalka waxaa lagu daawanayaa maleeshiyaadka oo bakhtiyadooda lasoo dhoobay fagaaraha dagaalka iyagoo wejiyadoodu ka muuqato dulli iyo lacnad allaah uu ku riday ugu dambayn filimka ayaa lagu daawanayaa khanaa'im isugu jirta qoryo fara badan oo aakayaal ah iyo rasaastooda iyo qoryaha laga tuuro garbaha ee loo yaqaano r b g-ga iyo rasaastiisa iyo agabyo kaloo ciidan
جاءتك باليسرى فديتك فارسا كرمت مجدا إم تطيت ظلالا
weerarkii geerila ka dhacay ee duleedka magaalada ceeldheer ee wilaayada islaamiga galgaduud waxa uu ahaa weerar murtadiinta looga dilay in ka badan soddon askari kuna dhaawacmeen askar iyo saraakiil fara badan wuxuuna darsi lama iloobaan u noqday askari kastoo murtad ah oo xasan garguurta uu ku soo tuuro jaxiimada galgaduud miday tusaale ugu filan tahay xasan garguurta ayaa carruurtiisa u dhoofiyey wadammada dibadda ah si halkaas ay ugu noolaadaan nolosha uu isagu la doonayo halka maleeshiyaadkan uu baadiyeeyey murtadkan ay ku dacdaraysan yihiin difaacyada kufriga ee lagu soo xaaqay mahadsanid rabbaani in ka badan konton askari oo etoobiyaan ah ayaa lagu dilay dagaallo culus oo ka dhacay waqooyiga dalka etoobiya sida warbixintan oo ku faahfaahinaya nuur cali warsame abushayba wararka ka imaanaya gobolka oromiya ee waqooyiga dalka etoobiya ayaa sheegaya in saacadihii lasoo dhaafay dagaallo culus ay ka dhaceen qaybo ka mid ah gobolkaas ciidanka jabhadda xoreynta oromiya ayaa dagaal culus waxa uu ku qaaday xarumo ay ciidanka dowladda xabashada etoobiya kaga sugnaayeen degmada wawale ee gobolka north showa ee deegaanka oromiya iyadoon dagaaladaasi ay ka dhasheen khasaare xoogan jabhadda oromiya ayaa guulo waaweyn ka sheegatay dagaalkaas iyagoo xaqiijiyey in dagaalka ay ku dileen in ka badan konton askari oo xukuumadda adisababa ka mid ah kuwaasi oo ku jiray nagasuya koruwa oo ahaa maamulaha degmada waawale waxayna jabhadda oromiya intaasi raacisay in sidoo kale ay ku jiraan saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda etoobiya oo ay ku dhaawaceen dagaalkaasi haddii markii hore gobolka maxarada ee waddankaasi etoobiya dagaallo culus ay ka socdeen deegaano badan oo ka tirsan gobolkaasina ay la wareegeen jabhadda fano waxaa haatan dagaaladu ay ka soo cusbaanaadeen gobolka oromada iyadoo jabhadda oromaduna dagaalada ay kula jirto askarta abiy axmed ay sii kordhisay marba marka ka dambaysa waxaa ka sii daraya xaaladda colaadeed ee ka jirta dalka etoobiya waxayna dagaaladu ay ku sii fidayaan dhul hor leh waad mahadsan tahay abuushayba wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota wilaayada islaamiga ee gado sida warbixintan uu ku faahfaahinaya cazaam carafaad iyadoo weli si habsami loo socoto wejiga labaad xamladii irshaadu lumay ilaa sabiili rashaad ayaa waxaa deegaanka tulo barwaaqo lagu soo bandhigay waxyaabihii lagu mamnuucay xamlada kuwaas oo ahaa agabyo kala duwan sida daawooyinka dhacay iyo moobeelada kaamirada leh iyo agabyo kale fagaarahan lagu soo bandhigay waxyaabaha dhacay oo ay soo buuxdhaafiyeen bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa waxaa ka hadlay afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada islaamiga gado nabadoon xasan cismaan biixi waxaan leenahay bulshooy xamladan irshaadul umma ilaa sabiili rishaad waa lagu diirsaday waanu soo dhoweynaynaa wejiga horena waa soo dhoweynay kanna waa soo dhoweynaynaa waana ka qayb qaadanaynaa rag iyo dumar carruur waaweyn yaryar oo culummo caamo ummadda soomaaliyeed maantayta arrintaani aad iyo aad ugu qanacsan tahay waxaana lasii laba raabaan leeyahay anoo ah xasan cismaan biixi sidoo kale qaar ka mid a bulshada tuulo barwaaqo ayaa la hadlay idaacadda islaamiga andalus iyagoona soo dhoweeyey xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad wejigeedii labaad xamladan labaad waxyaabaha hadda hortanada yaallaa lagu yaa ka mida waxa lagu suurinhayo waxaa ka mid ah raashinka dhacay waa ka mid a maraq digaag waxaa la yidhaahdaa ka mid a waxaa ka mid ah moobeeladan maaragtay fasahaadka iyo dhibaatada keenayo dadka inta badan wax yar moogi aan khayr ayna u isticmaalin baa ka mid a hadda alaabtan alaab ka mid a waxaa ku qoran qof madow iyo qof cad baa ku qoran marka hore saan aad u mooyeed markii dambena saan aad u cadday ilaahay subxaana wa tacaala wax caddeeyo waxna madoobeeyo qofka midabkiisu buu bedelahayaa waxyaabahaas dhibaatada oo marka dadka dhibaataynayo oo shareecada islaamka aan ku ma- caafimaadkan aan ku fiicnayn ee waxa lagu suurinayo waxaa weeye waxyaabahan waa waxyaaba xun shareecada islaamka ku xun wixii shareecada islaamka ku xunna inaan la dagaalana xaq baan u leenahay nimanka la dagaalamayana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin annaguna inaan garab ku siinaan xaq u leenahay annagoo joogna deegaanka tuulo burwaaqo aad iyo aad ayaan usoo dhaweynaynaa hadda galabtan haddana insha allah waxqabadkeeda ayaana soo gaaray ilaahay baa ku mahadsan mujaahidiintan aad iyo aad ayaan ugu ducaynaynaa walaalaha xisbada oo arrintaas u taaganna waxaan leenahay jasaakumullahu khayr indhahayga waxaan ku arkayay waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin sida lebiska aanan shareecada waafaqsanayn insha allah xamladaana aad ayaan usoo dhaweynaynaa insha allah in lasii joogtayo oo lasii timraariyo ayaan rabnaa tacaala walaalahana annagana inta wixii karaankeenna waan garab taagannahay maanta waxaan arkaynay waxyaali xumaa oo laga dagaalamaya sida xijaabaha saraawiisha ee waxyaalaha xunxun waxaa midab doorinhayo oo la isku cadaynhayo walaalaha ee maxaan ku dhahay te dadaalka ay sameeyeen aad baan ugu soo dhaweynaynaa hamladan ayaa waxaa si dardar looga socotaa degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ee gedo mahadsanid casaam munaasabad lagu furayay farac cusub oo uu yeelanayo macadka qurdub ah ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud waa kan marwaan maxamed oo warbixintan inoo haya waxay ahayd munaasabad ballaaran oo lagu daafuray farac cusub oo macadka qurdubo oo ka furay deegaanka deriya ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda waana faracii sideedaad ee uu macadku ka yagleelo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada munaasabadda lagu daafurayay macadka waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday wilaayada culimo nabadoonno waxgarad iyo qeybaha bulshada deegaanka xafladda daafurka faraca sideedaad ee qurduba waxaa laga jeediyey kelimaad kala duwan waxaana ugu horreyn madasha ka hadlay mudiirka macadka
waxaan bogaadinayaa dadka degaa diri oo dalab fara badan macadka qurduba u dhiibtay iyo codsiyo fara badan ilaahi subxaana wa tacaalaana markii dambe u suuro geliyey heer diri waxay dheexad dalbaanba macadka qurduba maanta way haayaan ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu qadaray macadku inuu baaho oo gobolkao dhan uu ilaa xad oo wakeeyo degmooyinkiisa iyo deegaanada inta ugu badan hadda xaruntan galabta aan u fordhinno furashadeeda waa xaruntii isdeedaad ee macadka qurduba intaas kadib waxaa goobta ka hadlay mid ka mid ah waalidiinta oo sheegay inay u baahnaayeen macadka qurduba annaguna waa soo dhoweyhaynaa waxaan rabnaa ardada inayna waxbarato ay maaragtay naqdaan dadka maaragtay ugu horreeya diinta inay naqdaan saasaan rabnaa haddaan nahay waalidiintii saasaan ku kalsannahay ilaah baan ka baryaynay ilaa wakhtigiyaan sugaynay maanta maaragtay ilaahay ou noo idmay inay noo yimaadeen annaguna waa ku dadaaleen haddaan waalidiintahay nahay afyaheenka nuqbada wilaayada islaamiga ah ee galgaduud nabadoon mascuud xasan casir oo goobjoog ahaa munaasabadda ayaa halkaasi ka jeediyey kelimaddu kula dardaarmay bulshada diriye waxbarashadu waa wax anfacayo jiilka korayo waaridkana anfacayo adduunyo iyo aakhiraban way anfacayaan waxaa loo baahan yaha waa inaad ka faa'iidaysataan biidni illaahi tacaala inaad ka faa'iidaysataan dhammaantiin ayaa loo baahan yaha insha allahu tacaala insha allahu tacaala muga waxbarashada oo ilaahay subxaana wa tacaala uu nagu mannadaystay oo maanta nagala aqbalay noolana furay inaan ka faa'iidaysanno ayaan loo baahan yahay biidni illaahi tacaala nabadoon xaaji axmed cadow oo ka mid ah nabadoonnada deegaanka ayaa soo dhoweeyey machadka qurduba ee laga daafuray deegaanka aad baan u sugaynay machadkan qurdubo oo beriga aan nasiibka u helnay inaanu nagu soo xaadiro asigaiyo macallimiintiisii aad baan u soo dhoweyhaynaa waxbarashada naloo tilmaamay ambaan meelaha qaar aan ka helnay macaanta ayuu leedahay iyo midhaha ay laga helay waxaan leenahay labada gamcoodaan dhabku leenahay annagoo faraxsan annagoo noo muuqato muggan in mugdigii nadeeyey ugu dambaynta ugaaska guud ee beesha muurashada ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa madasha lagu daafurayay macadka ka hadlay alla subxaana wa tacaala diinta uunoo soo dejiyaa inaan barallo aan galabta meeshaan isugu nimado ilaahay dartiisa reer daraad waa ogyihiin horta ilmo badan oo ka tego macaahidda dhigta ayaa jira wax badanay ka ogyihiin markay codsanayaanay u dadaalayaan in degmadooda laga furo waa ogsoon yihiin waxaa laga helaahoo ay ka baranayaan way ogyihiin ilaahay hedi barakeeyee waxbarashadaas maantay fursadaad u haysatiin ilmihiinna u baroobay ma ahan waxay noqonayaan nasiib inay u helaan ilmahaasu inay macallimiin naqdaan oo ay dadkan wax baraan faracan sideedaad ee machadka qurdubo uu ka daafuray deegaanka dirida ayaa qayb ka noqonaya faracyada kala duwan ee machadka uu ku leeyahay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada kuwaasoo ay wax ku bartaan boqolaal arday ah oo ku nool wilaayada galgaduuda mahadsanid marwan ugu dambayntiina mashquul xooggan ayaa laga dareemayaa isbitalka degmada jamaame oo dhowaan ay furtay wilaayada kaasoo adeegyo kala duwan oo caafimaad u qabta bulshada degmadaas warbixintan waxaa inoo diyaariyey bashiir muxiidiin abu ayman isbitaalkii aan wada sugaynay oo muddadan aan sugaynay oo aan u baahanaynay galabta waa noo furan yahay dabyaaqadii bishii safar ee sannadkan kun afar boqol lix iyo afartanka hijri ayaa markii ugu horreysay albaabada loo furay isbitalka degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose kaasoo ay si wadajira u hergeliyeen maktabka caafimaadka xarakada shabaabulmujaahidiin iyo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waxaana loogu talagalay inuu si lacag la'aana ugu adeego bulshada ku dhaqan degmadaas iyo deegaanada hoostaga muddo laba bilood ayaa laga joogaa markii isbitaalkan guud oo bulshada ka haqaybtiray baahiyaadkooda caafimaad laga hirgeliyey degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose xaruntan waxay kuwa badan oo iyada la mid ah ay kaga soocan tahay tilmaamo gaar ah oo ay yar tahay inay u kulmaan isbitaallo kale dadka halkan u soo daawa doonta waxay ku tashadaan baaris iyo adeegyo lacag la'aan ah iyaga oo helaya wax weliba oo ay tabayaan waxyaabaha uu sida lacag la'aanta ku bixiyo isbitalka jamaame waxaa ka mid ah kaararka shaybaarka umulisada daawada iyo arrimaha degdega iyo kuwo kale waxaa sidoo kale waxqabadkiisa ka mid ah in bulshada la siiyo tawjiihaad iyo tawciyo lagu saxayo afkaartooda laguna barayo towxiidka aroor kasta waxaa isbitalka degmada jamaame u soo jarmaadaa dad badan oo bukaano ah kuwaasoo ka yimaada inta badan deegaanada ku teedsan degmooyinka jamaame iyo kamsuuma ee wilaayada jubbada hoose dhowaan ayaan booqasho ku tagay isbitalka xilli dhakhaatiirta iyo howlwadeenadu ay ku mashquulsanaayeen howlahooda maalinlaha ah ugu horeyn waxaa la kulmay dhakhtarka isbitalka isaga ayaa si guud iiga warmay marxaladaha kala duwan ee isbitalka bukaanada waxay soo marayaan subaxdii hore bacda salaad subax bay imaanayaan nambarkooda loo qiibina nambar caadi ah oo kartoon ah kadibna way araawayaan halkaasaabay soo noqonayaan markay soo noqonaan maxaa la yidhahdaa isbitaalka ay soo gelayaan halkaasaabay soo xaadiranayaan kadibna waxaa la yidhaahdaa in yaroo tawxiid ah aan ugu talagalnay oo rasaalahan dadka inaan gaarsiina ugu talagalnay aan ka bixinaynaa tawxiidkooda markay qaataan kadibna nambaradii kaarka kartoonka habaa laga aruurinaya nambaro originaal baa loo qiibinaya nambarka originaalka markii loo qiibsho kadibna maxaa la yidhaahdaa waxaa imaanaya dad kale oo maxaa la yidhahda nambar aan haysanin oo ka imaanaya meelaha fogfog oo tuulooyinka fogfog sidoo kale beluduraxma sidoo kale maxaa la yidhahda naftaaquur turdho cadaadgere jaalla joogsoy oo kamsuumo ka sarayso adeer dheelahaas fog bay ka imaanayaan qaarkood gedigaasay ka imaanayaan meel la yidhaahdo kawan la yidhahda ka imaanayaan iyo tuulooyinka u dhodhow kadibna maxaa la yidhahdaa nambaradii kartoomidii dadka aan ka aruurnay haddana dib u siinaynaa bukaanka markaan saasaan u qaabilnaa intii aan ku guda jiray booqashada xaruntan caafimaad oo furan muddada labada bilood wuxuu ii sheegay dhakhtarka in ilaa afar kun ay cagcagaynayso tirada bukaanadii uu isbitaal ka qaabilay kuwaasoo si majaan ah ama bilaash loogu adeegay bulshadu laakiin boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dhib bay qabtay dadkana waxay ku nool yihiin daruuf waa gartay isbitaalkan guud ahaan qaybaha uu ka kooban yahay waa lacag la-aan sida dhakhtarka kaarka doo noqon lahaa shaybaarka qaybta umulisada iyo emergensiga intaba tirada hadda aad qaabisheen muddada labada bilood waa imsa tirada aan qaabilnay bishii ugu horeysay waxaan qaabilnay kun sideed boqol sideetan iyo sagaal qof ayaan qaabilnay hadda maxaa la yidhahdaa bishaan hadda aad socoto oo ay maraysa maanta labaatankana waxaan qaabilnay kun laba boqol iyo sagaashanaan maraynaa waa tahay ditore maxitaa marka xanuunada ugu badan dadka inta badan soo gaaray isbitaalka cudurrada horta ugu badan oo dadka ay ka sheeganayaan waxaa uga mid ah qaybtan saabliyu ku dhaca oo la yidhaha respiratory infectionka qeybaha macnaha sambabada ku dhaca cudurrada oo neef mareenka ku dhaca iyo waxay ka sheeganayaan cudurradan oo u t i-da loo garanayo iyo waxay ka sheeganayaan bahalkan la yidhahdo maxaa la yidhahdaa gastric pain calooshaas macnaha urka jirkaasay ka cabanayaan waxyaabahaas iyo waxay kasii cabanayaan maxaa la yidhahdaa body pain oo jirka dhan macnaha xanuun dadka ka wada dhacayo markii la daraaseeyin cuntadan dibdaha ka imaanaya inay u badan yihiin ayaan daraaseeyey doctorese faadumo cusmaan cabdulaahi oo ka mid ah howlwadeennada isbitaalka degmada jamaame kana shaqayso qaybta umulisada oo si gaara ula hadashay idaacadda islaamiga andalus ayaa faahfaahin ka bixisay howlaha ay u qabtaan bulshada si gaara dumarka maasha allah magacayga waa faadumo cusmaan cabdulaahi waxaan ka howlgalaa qaybta antanetalkea iyo deliveriga oo dhalmada degmada jamaame maasha allah isbitaalka macnaha howsha gaarka oo isbitaalka uu u qabto waxaa ka mid ah maxay deliveriga oo loo sameeyo qofka maadaama degmada macnaha uu ka jiri jiray deliveriga cariirigiisa oo naago oo maxay aheyd oo umlisa dhaqameed oo traditional bath attendants macnaha ay silcin jireen ay rafaadin jireen oo maantana macnaha xarun caafimaad ay ku dhalaan oo loogu sameeyo macnaha xanaano caafimaad ay heleen alxamdu lillah shukri ilaaha ku mahadsan maasha allah dadka iyo balka waran qaabka ay dumarka si gaara isbitaalka uga imaadaan oo u kale maasha allah isbuuciiba waxaan qaabilnaa intaas adiga ilaa iyo toddobaatan qof maalintii waxaan qaabilaa eh, maxay aheeda toban iyo saddex toban iyo afar oo urey bilaha yar bilaha dhexe iyo bilaha dambe maasha allah waa soo dhoweynaa oo ilaahay kuma samadiida waxay ka cawdaan sida infectionka oo kale u t ida b a d anemia malaria waa ku soo dhoweynaa waxaan hayno ilaahay noo dhiibana waa siinaa
علينا بعد أيام الصعاب intii aan ku guda jiray howlahayga booqashada isbitaalka degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaan la kulmay qaar ka mid ah dadka bukaanada ee halkaas u soo doontay daawooyinka iyo baaritaanada lacag la'aanta waxay ka hadlayaan dareenkooda iyo shucuurkooda ku aadan furitaanka isbitaalka degmada jamaame Eh, alxamdulilah waa iska fiicannahay wax dareen ma qabno daawo aan soo raadsaday lug baan ka jabnahay baabuur igu dhuftay marka lugtii caag iyo bera ay ugu jiraan sidaas darteeda waa ka caafimaada laakiin lugaha hoose ayba bararsan sidaasaan mataqaanaa daawo ugu soo raadsaday haddii aan daa ilaahay caafimaadka ilaaha iska leh waxa aad iyo aad loogu baahi qabo ayuu ahaa isbitaalka muddo wuxuu furan yahay laba bilood dadka maalinta la furaaye meel la kala istaagay ayaa la la'sanay maantana waxaa weeye dadka aad iyo aad ayay u caafimaadeen waxaa weeye waxay ka kaaftoomeen farmashaha waxay ka kaaftoomeen jamaama waxaan hubaa qofka xanuunsan in loo qaadi jiray goobaha cadowga ilaahi subxana wa tacaala ayaa naga kaafiyey فعاد لنا الشفاء بحمد رب dhisida xarumaha caafimaadka iyo bulshada oo laga haqibtiro baahiyaadkooda oo ay qayb muhiima ka tahay caafimaadka waxay mujaahidiintu siiyeen ahmiyad gaar ah iyo mudnaan midda ugu horaysa maktabka caafimaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dusha u ritay mas-uuliyaddan wuxuu wilaayaadka ku leeyahay xarumo bixiya adeegyo kala duwan oo daaweyn ah isagoona allaha uu waafajiyey inuu u adeego malaayiinta ku dhaqan deegaanada wilaayaadka oo uu gaarsiiyo deeqaha caafimaadka islamarkaana daaweynaya allaha fadligii bukaannada u yimaada iyadoona dadka muslimiinta si guud ay ka mahadceliyeen adeegyadan caafimaadka ee uu bixiyo maktabka caafimaadka ee xarakada shabaabulmujaahidiin الآلام لكن دعانا للرحيم بلا حجاب aad buu u mahadsan yahay bashiir warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu